Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa kusoo badanaya goobaha lagu iibiyo daawada loo yaqaano daawo dhireedka sida dadka iibiya ay sheegaan la isku daweeyo. Inta badan dadka iibsada ayaa kala kulma saameyn badan iyo xanuun badan oo ku bilowda wakhtiga ay cunaan daawo dhireedka mana jirto dhakhtar ama xarun caafimaad oo looga soo qoray daawadaas. Doctor Ibrahim Cusmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Beledweyne ayaa tilmaamay in saameyn caafimaad leedahay daawo dhireedka.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin raadiyo beerlula sida wacan ay bulshada u adeegaan uguna wacyigeliyaan waxyaabaha halista leh Een, sida caadiyan daawada la yiraahdo daawadhireedka ma ahan wax uu dhakhtar soo qoro ma ahan wax sida caadiyan ee sharciga daawada soo mara wax lasoo kontarolo ma ahan Sa- sa- sidaa laajligeeda daawadhireedka khataro fara badan ayay u geysteen inta badan eh, magaalooyinka waa laga fahmay waxa hadda ay ku dambeeyaan waa gobolada gobolada si aada loogu isticmaalo sida beledweyne oo kale aada ayaa loo isticmaalaa daawadhireedka inta badanna bukaanada waxay u geystaan khataro caafimaad sababtoo ah eh, waxay yidhaahdaan waxay socodsiinaysaa caloosha waxay sameyneysaa waxyaabo fara badan saas la ajligeeda khataraha ka dhalan karana waxaa khataraha ugu weyn inta badan la arkana waxay tahay in bukaano badan ay u dhinteen daawadhireedka sababo la xiriira in ay fadhiisteen keliyihii qaarna ay beerkii waxyeele ka gaarsiisay qaarna sanbabadii iyo wadnihii ay qaarna wax ka gaarsiisay inta badan eh, markii la yiraahdo isbitaalada oo magaalooyinka sida muqdisho oo kale digfeer iyo kalkaal iyo meelahaasoo idil keliya waxaa inta badan dadka gobolada laga keena loogu dhaqaa daawadhireedka sababtoo ah daawadhireedka ma ahan wax sax ah sababtoo ah waa wax dad ay iska soo mala abaaleen midda kalena eh, sida caadiyan dhirta waa laga sameeyaa daawo laakiinse si warshadaysan oo lasoo baaray lasoo hubiyey ayay soo martaa iyadoo iskugu jirta dhirta mid wax disha iyo mid wax daaweysa saas la ajligeeda dhammaan aqoon uma lahan dadka ka shaqeeyo waa un ay soo gooyaan dabadeedna waa jarjaraan kadibna waxay siiyaan dadka sababtoo ah isticmaalka daawadhireedka sanadkii u dambeeyey aada ayay u badatay waxaana sii korortay khataraha ka dhalan karo sababtoo ah eh, sida caadiyan waxay yidhaahdaan kansarka xitir waa lagu daaweeyaa daawadhireedka dad badan ay siiyeen ay saas la ajligeed u siiyeen oo u dhintayna waan aragnay keliyaha iyo beerka wadnaha sanbabada xibnaha ugu muhiimsan oo urkujurta aada iyo aada ayay u saameysay marka saas la ajligeeda daawadhireedka ma ahan wax fiican waayo waxay leedahay khataro aada iyo aada u weyn inta badan eh, waxaa isticmaalo dadka ka imaada baadiyaha fogfog sababtoo ah xanuun ayay u imaanaan magaalada intaysana tegin isbitaaladii dadka daawadhireedka waxaa u joogo dad marketin ayaa xaafadaha u joogo si automatically waa lawadaa xaruntii daawadhireedka la geynaa markii la geeyo qashinka ayaa laiskugu qasqasaa qofkiioo laga yaabo inuu cagaarshuu qabo qofkiioo laga yaabo inuu xanuuno kala qabo oo macaanka dhiigkarka kadib qashinka markii la siiyo kadib qofkii ama dibir ama shuwan fara badan ugu dambeynna keliyaha iyo beerka saameyn markay ka geysata waxay leeyihiin sida ugu dhaqsiyaha badan leh waa in loo gaarsiiyaa xamar sababtoo xamarna waxaan ku leenahay ayay dadka ugu sheekeeyaan xarumo lagu dhaqo waxyaabihii qaldamo Daawadan ayaa inta badan dadka loo siiyaa inay ka helaan caafimaad mana jirto warshad ay soo marta daawo dhireedka waxaana inta badan isticmaala dadka reer miyiga ah.